bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsaba qodobada wararkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn qaar ka mida dadku ku dhintay weerarkii hoteelka alxayaad oo la shaaciyey kulanka maanta baarlamaanka ee yeelan lahay xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa u baaqday sababo amniyi qaar ka mida dadka ku dhintay weerarkii qaar ka mida dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay hoteelka alxayaad oo isqoys ahaa oo laga soo badbaadiyey weerarkaasi qodobada caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan qaar ka mida dadka yuhuudda ay ku dhaqan dalkaasi ruushka ayaa bilaabay inay isaga baxaan magaalooyin ku yaalla gudaha dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxaynu qodobadani wararka ugu waaweynaa kusoo dhowaada dhegaystayaal ah warkaasi oo dhammaystiran kulankii baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya maanta ay yeelan lahaayeen islamarkaana looga hadli lahaa qodobo dhowr ay ku jiraan dhaarinta madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta la sheegay inay dib u dhac uu ku yimid waxaana la sheegay arrintaas in loo sameeyey sababan amni darro ah kadib markii xaleynta baarlamaanka xubnahooda shalay ka gelinka dambe aaniraada lagu wargeliyey in kulankan maanta uu ka dhicin doono xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho guddiga ah guddoomiyaha guddi hoosaadyada ah ee qaar ka mid ah ayaa la dooran lahaa sidoo kalena madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa loo dhaarin lahaa xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya isoo noqon lahaa xubin joogta ah sidoo kale lama sheegin sababaha dhabta aan ahayn islamarkaana aan ku saabsan in sababo amni daraadood loo baajiyay kulankan iyadoo warqar qoraal oo ka soo baxday xalool loo qeybiyey dhammaan xubnaha golaha shacabka in maanta kulankaasi uu baaqday laguna sababay sababo amni daraaddeeda weerar xalay ka dhacay hoteelka alxayaati ee magaalada muqdisho ayaa hay-adaha laamaha amnigu waxay shaaciyeen dadkii ku dhintay islamarkaana la sheegay in tiradooda ilaa haatan la qiyaasin islamarkaana magacyadooda qaar la sheegay haddaba si aan wax badan ugu ogaano wararkii ugu dambeeyey ee saaka soo dhacay xaaladaha hoteelkaasi iyo eedaha laamaha amniga ay soo saareen wariyeen xuseen washington ayaa soo koobaya
dagaal qaatay in ka badan toban saacadood oo xiriir ah ayaa waxaa weli ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya iyo rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab uu ku dhex marayaa gudaha hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho halkaas oo xalay weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab jugta qaraxyo bambooyin ah iyo rasaas ayaa laga dhex maqlayaa gudaha hoteelka xayaad waxaana ciidanka booliska gaar ahaan kuwa haramcad iyo kuwa alf group ay la dagaalamayeen al-shabaabka weerarka ku qaaday hoteelka xayaad oo ay ku sugnaayeen dad fara badan saraakiil ka tirsan ciidanka booliska dowladda oo si kooban warbaahintu la hadlay ayaa sheegay in ay hoteelka kasoo badbaadiyeen dad fara badan oo shacab ah kuna go-doonsanaa gudaha hoteelka xayaad oo aada ugu dhow hoteelka saxafi ee muqdisho waxaana weerarka u ahaa mid xoogan oo xalay shabaabku ay ku qaadeen hoteelka xayaad iyadoona kadib ay gudaha u galeen w hubeysan oo ka tirsan shabaabka oo weli ka dhex dagaalamaya gudaha hoteelka xayaad khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay weerarka oo markii hore ku bilowday qaraxyo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxay walxaha qarxa oo lagu dhuftay afaafka hore ee hoteelka dhowr daqa kadib waxaa xeegay qarax kale isna goobta kale ka dhacay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay ilaa iyo hadda in ka badan toban qofood ayaa la xaqiijiyey in ay weerarka waxyeela ay kasoo gaartay oo khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac waxaana dadka dhaawacmay ku jira taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir muxudiin warbac iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan waa taliya kale oo ka tirsan ciidanka booliska iyadoona la sheegay in xaaladooda caafimaad haatan la dabiibayo sidoo kale dadka waxyeelada soo gaartay waxa oo dhaawacyada ah waxaa la geeyey cisbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho oo haatan xaaladooda caafimaad lagu dabiibaya waxaana tirada dadka waxyeelada kasoo gaartay sidoo kale ku jira caruur da-yar oo laga soo badbaadiyey iyo hooyadood iyadoona kadib caruurta markii laga soo badbaadiyey weerarka ay si kooban warbaahintu la hadleen
midka iidda waa ilmaha iidda ma aragtay no no rash waa rash rashka ma aragtay iidda alxamdu lilah rab alcaalamiin maxaa nagu maxaa dhacay leedahay waxay tiraahday haa waxay tiraahday suuligaan ku cararnay qaraxaa dhacay musqushaan galnay ma fahmaya adiga alxamdulilah rabb alcaalamiin warisii suban warisii warisii suban baaxooyin shinow codkaas waxay ahaayeen caruurta daadi yar ee laga soo badbaadiyey weerarka een, ka- lagu qaaday hotelka xayaad dadka ku dhintay weerarka waxaa ka mid ah ganacsade cabdiraxmaan xasan ibraahim een, sheekh maxamed baabili iyo cabdi haadi maxamed een, sheekh ibraahim raage yuusuf mahad iyo sidoo kale dad kale oo shacab ah oo halkaas ku jiray iyadoona sidoo kale la sheegayo eh, in uu dhaawac yahay gudoomiye ku- gudoomiyihii hore baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale dad kale oo goobta ku sugnaa Een, ilaa iyo hadda dowladda faahfaahin rasmiga kama bixin khasaaraha ka dhashay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hotelka xayaad shabaab waxa ay barahood internetka ay warar ay ku qoran ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaas iyagoona intaa kusii daray inay weli ka dhex dagaalamayaan gudaha hotelka xayaad Een, iyadoona laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya dhankooda ayaguna ay sheegeen inay wadaan howlgal ay kusoo afjarayaan weerarka socda hotelka oo saacado badan oo xiriir ah qaatay
dhinaca kalena weerar hobiyaal loo adeegsaday ayaa maanta lagu qaaday deegaano ka tirsan gobolka banaadir xaafada ku yaala wararka naga soo gaaraya degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa waxay sheegeen in tiro hobiyaal ah ay ku dhaceen nawaaxiga iskoola booliisiya oo ku yaala xaafadaasi dadka ku dhal xaafadaha ee hobiyaashu ay ku dhaceen ayaa sheegay warbaahinta u sheegeen in shan madfaac ay soo dhaceen kuwaasi siyaabo kala duwan ugu dhacay goobo ka tirsan degmada xamar jajab ee gobolka banaadir dadka isku qoys ahaa oo ka mid ah dadka waxyeelada soo gaartay maadaama hubiyaashu ay ku dhaceen guryahooda sida dadku deegaanka ay xaqiijiyeen ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhaawacmay waxaana dadkaasi dhaawacyadooda loo daadguriyey daadguriyey ciidanka booliiska soomaaliya lamana ogaa sababaha dhabta ee ka dambeysa in hubiyaashan lagu garaaco qeybo ka mid ah xaafadaha ku yaala gaar ahaan nawaaxiga iskoola boluusiya ee gobolka banaadir weerarkan hubiyaasha ayaa waxa uu daba socda weerar xalay ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka xayaat ee magaalada muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay inay soo bandhigi doonaan dadka iyagoo khasaaro oo kasoo gaaray qaarkoodna ay ku dhinteen weerarkii xalay halka qaar kalena ay sheegeen in madaxyadooda ay ururinaya- ay ururinayaan kooxo hubaysan ayaa weerarkaasi ku qaaday sida ay sheegeen ciidanka boolisku waxaana weli socda dadka dhintay in laga soo saarayo goobihii weerarku ay ka xaqiijiyeen ganacsade cabdiraxmaan xasan iimaan milkiilihii hoteelka la weeraray maxamed sheekh maxamed baabili cabdi haadi maxamed sheekh ibraahim raagi yuusuf mahad barrow iyo dad kale ayaa la sheegay inay goobta ay ku dhinteen waxaana sidoo kale dadka ku dhaawacmay ku jira nabadoon bootaan axmed gudoomiyii hore ee baarlamaanka galmudug cali gacali weliba sidoo kale daahir cagadahaba dadkan dha- ku dhintay ayaa la sheegayaa in qaarka kalena ay u dhaawacmeen aan soo sheegnay loo qaaday isbitaallo ku yaala waxaana sidoo kale dadka aagaasi ku dhintay ku jira sida aan horey usoo sheegnay milkiilaha is- is- milkiilaha hoteelka xayaat ee magaalada muqdisho halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya dadka iyagu yuhuudda ah ee ku dhaqan qeybo ka mid ah gudaha dalkaasi raashka ayaa bilaabay inay isaga cararaan qeybo ka mid ah degaano ay kaga sugnaayeen dhulkaasi raashka ku yaala lama wanogaa sababaha dhabta ee ka dambeysa dadka yuhuudda ah inay ka cararaan gudaha dalkaasi ruushka laakiin sababaha la sheegaya ayaa waxa ay tahay in iyagu ay baadigoob ay ugu jiraan sidii ay uga badbaadi lahaayeen in dowladda ruushku isku dayo ay kala kulanto dhacdooyin ay dadkaasi waxyeele ku gaarsiinayso laakiin dowladda dalkaasi yuhuudda ee xoogga ku haysta dholalka reer falastiin maanay ka hadlin dadkii iyagoo salaanta ka soo jeeda yuhuudda ee ku dhaqan gudaha dalka ruushka ay isaga cararayaan qeybo ka mid ah gudaha dalkaasi warkii subaxnimo aad ka dha- aad aad ka dhegeysanayseen idaacadda dalsanka keetan aad dhegeysanaysaa wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla hel yaabaa tala la hel